wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kun iyo shan boqol oo qoys oo beeraley ah ku wareejisay abuur ka kooban geley sisin yaanyo iyo agabyo casri ah oo beeraha lagu falo iyadoo kaashanaysa hay-adaha faw iyo s t a qaar ka mid a beeraleyda ka faa'iidaystay abuurka beeraha ayaa u mahadceliyey wasaaradda beeraha hirshabeelle waxaameeha ugu mahadcelinaya wasaaradda beeraha inay maanta ayna siiyen alaab oo ka mid ah abuur farkooto iyo wax lamidtay waana mahadsan yihiin halkan waxaan aaga mahad celinaynaa wasaaradda beeraha hay-adda faaw waxayna soo gaarsiiyeen qalab abuur iyo khudaar agabyo fara badanaa halkan ka muuqda ayna soo gaarsiiyeen aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa maasha allah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed qaasim daqare ayaa dhankooda ka warbixiyey abuurka iyo agabyada kale ee wasaaraddu qaybisay iyagoona sheegay in dad ku nool saddex iyo toban tuulo oo beeraley ah la gaarsiiyey abuurka iyo agab kale
kun iyo shan boqoloo qoys beeraley ah ayaa abuurkan loo qaybinaa runtii goobaha qaar ama fataade biyihii ay ka jiraan ama jidid ku xun yihiinna waxaan rajaynaa ayagana in goobtan lagu siin doono waxaan u mahad celinaa hay-adda faaw oo mar kasta wasaaradda garab taagan sidii beeraleyda loo horumarin lahaa ka wasaarad ahaanna waxaan mar kasta u taagannahay inaan fatahaadahaas laga hor tago in dadka beeraleyda yar abuur la gaarsiiyo in kanaalada loo qodo mar kastaba waxaan ku dadaalnaa horumarinta wax soo saarka beeraleyda iyo beerahaba marka aadan ugu faraxsannahay hay-adda s t a waxaan leeyahay shaqada aad qabatay waa mid wanaagsan runtii inkastoo dadku ay muddo badan meeshaani ay joogeen waxaan idinku dardaarmaynaa inay shaqada lama jibaartaan in meelaha dadku maalinaa dheeri ka imaanayaan in shaqadan loo fududeeyo waanu ku mahadsantahay shaqadiina taasoo ay iska kaashanayeen hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha iyo hay-adda s t a waxaa sharaf weyn ah in kun iyo shan boqol oo qoys oo ku nool hirshabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexe aan siino agab loogu talagalay inay kor ugu qaadaan wax soo saarka dalka qoysaskaasoo ka kala imaanayo ilaa iyo saddex iyo toban tuulo oo hoos timaado degmada jowhar waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa isbeddel muuqda inay sameeyaan beeraleyda yaryar oo ku nool hirshabeelle gaar ahaan jowhar iyo meelaha ku teedsan mar walbana waxay wasaaradda diyaar u tahay inay beeraleyda dhiirigeliso inay wacyigelin u samayso inay beeraleyda yaryarka inay garab istaagto in beerihii loo falo waxaasoo dhan waa waxay wasaaradda diyaar ugu tahay agabka iyo abuurka ah ay qaybisay wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa ah mid muhiim u ah dadka beeraleyda ah ee ku howlan wax soo saarka beerahooda